إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka duhur ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisan ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada luuq ee gobolka gedo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobollada bakool iyo mandheera maamulka xabashida etoobiya ee ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa muddo toddobaad ah xabsi ku hayey qoys ka mid ah odayaasha magaalada jigjiga waxaa webiga mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan laga helay meydka qof aan weli la aqoonsan dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka liyo booliiska iyo dadka deegaanka ayaa mar kale ka qarxay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed maamulka la baxay jubbaland ayaa beeniyey eedayn ugu timid dowladda federaalka oo ahayd inay diyaarad ku afduubteen magaalada kismaayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay degmada jamaame ee wilaayada gobolka jubbada hoose si ay ugu kurgalaan tacliinta ka jirta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna shan iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad labada kun afar iyo labaatan warkaas oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisan ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada luuq ee gobolka gedo warkan iyo war kale oo ku saabsan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaalo qorshaysan ka fuliyey gobollada bakool iyo mandheera waxaa inoo haya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xero askarta dowladda federaalk ah oo ay kaga sugan yihiin degmada luuq ee gobolka gado rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday askarta dowladda federaalk ah ee ku sugan halka loo yaqaano xero koowaad ee degmada luuq welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xero askarta dowladda xabashada ethoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad taabacsan dowladda kenya kuwaas oo ku sugnaa deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo ka soo gaaray weerarka maamulka ay xabashida ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa muddo toddobaad ah xabsi ku hayey qoys ka mid ah odayaasha magaalada jigjiga warkani mubaarak cumar ayaa ka waramaya muddo toddobaadna waxaa mid ka mid ah jeelasha ku yaala magaalada jigjiga ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashada etoobiya ku xihan qoyska mid ka mid a odayaasha ku dhaqan magaaladaas ciidanka nidaamka mustafa cagjar ayaa waxay jirdil iyo xarg isugu dareen qoyska oday dhaqmeed lagu magacaabo cabdirashiid ugaas rooble iyadoona la xiray siddeed ruux oo ka mid ah qoyskiisa waxaana ay ciidanku garaacis kula dhaqaaqeen haween la dhashay cabdirashiid kuwaasoo iyagoo dhaawac ah muddo toddobaad ah ku xihan xabsiga xilli ay ciidanku weerariyeen guriga wax uu cabdirashiid ka maqnaa magaalada waxaana markii uu soo noqday laga diiday in qoyskiisa loo sii daayo warays horey uu bixiyey ayuu sheegay in sababta weerarka iyo xarigga xubnaha qoyskiisa ka tirsan ay la xidhiirto muran ka taagan guriga aabihiisa oo uu sheegay inuu ku haysta si xoogna kaga degan yahay nin amxaar ah aabbaha dhalay cabdirashiid ee leh guriga xoog lagu haysto oo lagu magacaabo ugaas rooble ugaas doodi ayaa waxaa sanadkii kun sagaal boqol toddobiy todobaatankii lagu dilay magaalada jigjiga isagii dad kale oo isugu jiray xubno ka tirsan qoyskiisa odayaashii haldoorka u ahaa dadka deegaanka iyagoona lagu daldelay buuta kaaramaar ee dhulka soomaali galbeed dowladda xabashada etoobiya ayaa dhibaato xoogan ku haysa bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda iyadoona kula kacda dilal joogto ah xerig iyo guryada oo ay xoog kula wareegto waxaa webiga mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan laga helay meydka qof aan weli la aqoonsan farxaan cali cabdulaahi ayaa warkani faahfaahinaya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa qof meydkiisa laga helay webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ruuxa la helay oo rag ah ayaa lasoo warinayaa in meydkiisa laga helay webiga jiinkiisa kaas oo aan ilaa iyo hadda la ogeyn cidda dishay iyo qaabka uu dilkiisa u dhacay intuba marxuumkan ayaa da'diisa lagu qiyaasay afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan sanno jir dadka arkay meydka ayaa waxa ay ka warbixiyeen waxyaabaha ay meydka jirkiisa ku arkeen iyagoo tilmaamay in ilaa iyo hadda aan la aqoonsan ciiddiisa waxaan u sheegayaa dadka islaamka in meydkaas saaki laba saac iyo afartan daqiiqa markay ahayd aan webiga ka helnay asagoo qaaqahayso marka intiina islaama meydkaasu ha u timaado cudii laheedne hadduu gutaa u timaado saddex nimaan ku qabannay hooskaas bardiga uhu yaallaa wax astaan oon hadda ku aragna malaha carabkaa bararsan indhihii bannaankii yaallaan wax astaan oon ku aragna malaha da'diisu waa adiga afaryoaaaanyoaaaaanjir wa ha ahaato midda kaleetana garyar ayuu hadda soo baxayo garkiisna hareedka iyo garka way kala go-an yihiin maydka waxaa laga qabtay dhanka doonta laba doomood aan ku xiran meesha laba doon labadii dhallinyarada aheedaa qabatay saakii laba saac iyo afartan daqiiqa qabanay ugu yidhaahdeen haddana maydka waa furay waa fiiriyey wax la garan karo ma aho midna waa mid in islaama marka waxaan codsanaynaa haddii dad qof ka maqan yahay ama dad ku ogan webiga ku dhaceen inay maydkan u yimaadaan si kastaba ha ahaatee dhacdadan ayaanan ahayn mid ugub ku ah magaalada beledweyne iyo guud ahaan deegaanada kale ee ku gadaaman waxaa marar badan sidaan oo kale magaaladan ay martigelisay dhimashada dad badan kuwa oo u badnaa carruur iyo haween oo qaarkood ku qarqoomay webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka liyo booliiska iyo dadka deegaanka ayaa mar kale ka qarxay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed sida warkaani uu ku eegayo cabdiqaaliq macalin cabdiweli wararka aan ka helino deegaanka dacawaley oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay ku hoos jiro gumaysiga dowladda xabshida itoobiya ayaa lagu soo warinayaa in mar kale uu maanta ka qarxay dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka liyu boolis iyo kuwa dadka deegaanka dagaalkan oo ahaa mid culus ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo kala gaaray labada dhinac walow aan la helin inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waxaa weli kacsan xaalada deegaanka dacwaley oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dagaalu ka socdeen waxaana dadka deegaanka ay horay usoo bandhigeen muuqaalada iyo sawirada meydadka maleeshiyaadka liyu boolis ee ay ku dileen dagaaladii dhacay dadka deegaanka ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen baabuur ay lahaayeen ciidamada new boolis kuwaasi oo ay sheegeen in ay goobta kaga carareen waxaa saakay ilaa iyo hadda kacsan deegaanka dacwaley iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen in halkaasi looga itaal roonaaday ciidamada new boolis sidoo kale dadka deegaanka mar ay wareysatay warbaahinta ka howlgasho gudaha gobolkaasi waxa ay sheegeen in dagaalka ay ku jireen ciidamada xabashida itoobiya kuwaasi oo ka barbar dagaalamayay ciidamada new boolis waa sida hadalka ay u dhigeen xogo intaan ka faahfaahsan iyo falanqeyn ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka dacaawaley waxaad insha allah idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhacdooyinka dunida maamulka la baxay jubbaland ayaa beeniyey eedeen ugu timid dowladda federaalka oo ahayd inay diyaarad ku afduubteen magaalada kismaayo tafaasiil ku aadan warkani waxaa soo gudbinaya cabdalla mukhtaar war ka soo baxay waaxda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka la baxay jubbaland ayaa looga hadlay eedeyn dowladda federaalk ee u jeedisay maamulkaas oo ku aadaneed inay magaalada kismaayo ku afduubteen diyaarad ay rayidku leeyihiin waxa uu maamulka la baxay jubbaland tilmaamay in warkaasi uu yahay mid aan sal iyo reed toona lahayn ammaanka garoonka diyaaradaha kismaayona uu sugan yahay oo aysan ka jirin wax dhibaato ah waxa ay intaasi ku dareen in hay-adda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka ay ku dhex milantay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labadan nidaam ayna ka baxday shuruucdii duulimaadka eedeynta loo jeediyey ee ahayd in ay diyaaradda afduubteen hub iyo ciidanna ku geeyeen doolow ayuu maamulka la baxay jubbaland sheegay inay waxba kama jiraan tahay diyaaraddana ay qaaday oo keliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulkooda oo aanan hubaysnayn islamarkaana aysan jirin wax hub ama ciidan ah oo lagu qaaday diyaaradda sida lagu sheegay warka ka soo baxay maamulka jubbaland isku soo wada duub oo ciidanka axmed madoobe iyo kuwa dowladda federaalk ayaa iminka ah kuwa isku horfadhiya goobo badan kuwaasoo la filan karo inuu dagaallo ka dhex qarxo warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta alfurqaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay degmada jamaame ee wilaayada gobolka jubbada hoose si ay ugu kurgalaan tacliinta ka jirta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose warbixinta warkani waxaa inoogu diyaariyey cali aadan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay degmada jamaama ee walaayada jubbada hoose si ay ugu kurgalaan tacliinta ka jirta walaayada jubbada hoose iyagoo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran sidii ay ugu soo dhalaali lahaayeen kaalintooda loo igmaday wuxuu dhowaan maktabka walaayada jubbada hoose usoo diray guddi loo xilsaaray inuu u kuurgalo waxbarashada ka jirta gobolka iyo tacliinta la siiyo bulshada muslimka ah waxayna soo kormeereen xarumaha waxbarasho ee degmada kuwaas oo ay ka mid yihiin macadka qurduba mu-asasada al-xigma iyo iskuulka hoose ee dhexe imaamu bukhaari intii ay ku guda jireen howshan waxay guddiga u kuurgaleen sida ay tahay waxbarashada ay qaataan ardayda iyo nidaamka dugsiga iyagoona dhanka kale talooyin iyo tawjihaad ku socda macalimiinta iyo ardayda bixiyey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa wareysatay qaar ka mid ah macalimiinta iyo maamulayaasha goobaha waxbarasho ee kormeerka uu ku tegay guddigan kormeerka ah ee uu soo diray maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab anoo ah axmed xuseen cali maamulaha dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari degmada jamaame waxaana soo booqday guddi ka socdo maktabu tarbiyatu wa tacliim u kuwargelaya dhammaan meelaha ay ka jirtaan waxbarashada marka dugsigan wuu soo booqdeen runtii waxaa weeye ee, waa arrin oo farxad na gelisay maadaama rag ka socdo ee maktabka ayna soo booqdeen nashaad iyo waxay noo tahay iyo farxad ay noo tahay waxaa kaloo iilayaabka badneed oo aan aad ugu sii farxay raggii noo yimid oo ashraafta ahaa qaarkood xataa xisadahii ay fasalladii xataa xisadahay galeen ardada waxay u tahay nashaad in wujuuh cusub ay aragto Ee, taasna waxay nu dhiirigelinaysaa in micnaha waxbarashada in kor loo qaado inuu maktabku aad u danaynayo annagana waxay nugu noqotay farxad iyo wax aan filaynay marka insha allahu tacaala waxaan jeclaan lahaynba weliba in naloo badiyo kormeerada sidaan oo kale anigoo ah maamulaha nacti qurduba wuxuu shaqeeyaa gelinka horo insha allah mar dhowaan imtixaanka shahriga ka baxnay lix bilood baa saan noo furan yahay waxaan soo booqday ishraaf ka socda xarakada maktabka tarbiya tacliin ka socdo ishraafka si maasha allah ay noola kulmeen ardada way la kulmeen waalidiintooda way la kulmeen macallimiinta way la wada kulmeen muhiimad weyn bay nuugu fadhidaa sababtoo ah waa nishaad gelin waa in nagala warqabo waa in maaragtay madrasada haddaan qof kale soo kormeerin wax asaga iska wado hadhow kaladaad baa ku imaanayo laakiin haddii in lagula socdo aad ogaatid waxaa imaanaya macnaa inaad nas u dhuujiso sidoo kale ardayda macadka qurduba iyo dugsiga hoose ee dhexe imaamu bukhaari ayaa dhankooda ka hadlay booqashadan iyagoona xusay inay ka qaadeen dhiirigelin dhinaca waxbarashada ah magacaygu waa cabdishakuur saalax cabdi shuuriye waxaan ahay ardada dhigata machad qurduba lidaraasaat alislaamiya walculuum alidaariya waxaa noo imid guddi ka socda waxbarashada ee maktaba atarbiya watacliim waxayna noo imaadeen inan oo na kontaroolaan macnaha waxbarashadana sida ay tahay waxbarashadana si fiican ayay u socotaa dhiirigelinta macalin ka mid ah aanoo soo galay wuxuu naga hadlaya alhima alcaaliya himada saraysa ugu horeyn anigoo ku bilaabaya magacayga zahre sheekh nuur cabdisalaam oo dhigata macadka qurduba lidaraasaat alculuum alislaamiya gaar ahaan faraca degmada jamaame run ahaantii waxaana soo booqday rag ka socda xarakada maktab tarbiyati watacliim kuwaas oo nasoo kormeeray waanu ku faraxsannahay inay na soo booqdaan taasi waxay noo tahay dhiirigelin iyo nashaad aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa arrinkaasi waxaan leenahay mar kale noogu soo celiya anigoo ah maryamo ibraahim maxamed oo wax ka barata machadka qurduba gaar ahaan degmada jamaame machadka waxaa lagu qaataa culuumta sharciga iyo culuumta idaarada waxaana soo booqday kormeer kaasoo ka tirsan maktabu tarbiyaha watacliim aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay arrinkaasi waanu soo dhaweynaynaa anigoo ah magacayga xasan aadi maxamed oo wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee imaamul bukhaari waxaan soo booqday guddi kormeer ah oo ka socda maktabu tarbiyat watacliim guddigaas booqashadiisa waan ku farxnay waxay noo tahay nashaad iyo dhiirigelin fasalladeena uu soo galeen waxay fiiriyeen buugaagteena iyo waxbarashadeena meesha xalka ay marayso iyo yuniformkeena anigoo magacayga ku bilaaway zahre ibraahim maxamed waxaan dhigtaa madarasat imaam albukhaariya alibtidaa'iyat walmutawasitatu muxaafadata jamaame dugsiga hoose ee dhexe ee imaam albukhaariya guddi ka socda maktab atarbiyati watacliim runtii waan ku faraxnay waan soo dhaweynaynaa maasha allah maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bixinaya dadaallo lagu doonayo in lagu kobciyo aqoonta bulshada muslimka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah si loo soo saaro jiil ku tarbiyeysan qur-aanka iyo sunnaha guud ahaan wararkii alfurqaan xilligan waa nageynta